bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn maxkamadda gobolka banaadir oo mudeysay dhegeysiga dacwadda ka dhan ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ku eedeysan musuq maasuq iyo xatuuyo dadweyne madasha samata bixinta koonfur galbeed oo sheegay in sifa sharci dara uu kursiga ku joogo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed dowladda itoobiya walaa xoogan ka muujisay warbixintii ay soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobey akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga oo magaalada gaalkacyo ku qabatay xuska maalinta caalamiga ee afka soomaaliga taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya oo sheegay in al-shabaab weli dhibaatooyin ay ku hayaan dadka ku nool deegaanada ay ka arimiyaan ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland oo gacanta ku dhigay shakhsiyaad magaalada kismaayo ee ka dhoofinayay dad ku dhaqan magaaladaasi iyo ciidamada ammaanka oo faahfaahin ka bixiyey dadka halkaasi ku suganaa ee ay markaasi masaafurinayeen dadka shacabka xuutiyiinta oo weerar cusub ka geysatay badda cas iyo magaalo ku taalo israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale subaxma wanaagsan dhegeystayaal saakay waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga subax saaka kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan haddii aanu ku bilowno maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa ay mudeysay dhegeysiga dacwadda dhanka ka ah eedeysanayaal loo haysto arrimo musuq maasuq iyo xatooyo xolo dadweyne kuwaasi oo ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir ayaa warqado ay soo saartay waxa ay ku mudeysay dacwadda ka dhanaa mas-uuliyiintan ka tirsanaa hay-adaha iyo weliba wasaaradaha qaar ee dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo lagu eedeeyey musuq maasuq qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in kow cusmaan xasan cusuble oo ahaa ku-xigeenkii hore ee agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maqanana ah islamarkaasina loo heysto eedo musuq maasuq maxkamaddu ay dhegeysan doonto dacwadda isaga dhanka ka ah sida lagu sheegay markaasi warka kasoo baxay maxkamadda ciidamada maxkamadda gobolka banaadir muxudiin xasan jurus ina aamino axmed oo isaguna dhashay labaatankii bishii afaraad kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii kuna dhashay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe isaguna ahaa agaasimihii hore ee waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maqana ah kuna eedeysan sida lagu sheegay warqadda kasoo baxday maxkamadda gobolka banaadir eedo kala duwan oo loo heysto oo la xiriira arrimaha musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne ayaa waxa ay maxkamaddu sheegtay in isaguna ay dhegeysan doonto eedda isaga dhanka ka ah sidoo kale waxaa xubnaha eedoodu maxkamadda gobolka banaadir ay sheegtay in eedoodu ay dhegeysan doonto ka mid ah maxamed cali cadle oo ahaa agaasimihii hore ee waaxda ajaaniibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxaa sidoo kale xubnaha kale ee iyaguna eedaha loo haysto islamarkaasina maxkamaddu ee qoraalka kasoo saarta kamid ah jaxfar maxamed axmed oo ahaa agaasimihii guud ee waaxda dakliyada wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale tana maqna ah cabdikaafi xasan maxamed ina ruqyo axmed xasan oo isaguna ku dhashay degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ee soomaaliya ahaana agaasimihii maamulka iyo maaliyadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isaguna maqana ah oo kamid ah ragga eedaha loo heysto oo xatooyo xolo dadweyne iyo musuq maasuq ku eedeysan shakhsiyaadka labiyo tobanaad ayaa ama shaqsiga labiyo tobanaad ayaa waxa uu yahay maxamed xasan nageeye ina maryan muuse xuseen dhashay toddobiyo tobankii bisha tobanaad kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ku dhashay degmada borame ee gobolka owdal waxaana uu ka mid ahaa saraakiil hore oo markaasi mas-uuliyad ama mas-uuliyad ka hayay hay-adaha kala duwan ee dowladda gaar ahaan waxa uu qaabilsanaa qaadashada fiisa kordhinta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana maqane isaguna loo heysto eedahaasi ay ka mid yihiin musuq maasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweyne maxkamadda iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda saaran ayaa ama ku xusan aan idhahdee qodobka shan iyo toddobaatanaad iyo midka sideetan iyo sagaalaad mudanayaashan galdacwadeedkooda ciqaabtoodu ay sheegtay maxkamadda gobolka banaadir inay dhageysan doonto arbacada toddobaadka soo aadan oo taariikhdu ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha labaad ee february laba kun afar iyo labaatan saacaddu markay tahay sagaalka barqanimo ama saddex saac oo subaxnimo qoba sida uu yaqaano waxaana ay fareysaa baa layidhi xafiiska xeerlaalinta guud ee qareen iyo aan idhaahday xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka qareenada difaacaya eedeysanayaasha inay kasoo qeybgalaan dhageysiga dacwadda isla taariikhda iyo weliba saacadda ku xusan sidoo kaleetana ay leeyihiin dhammaan cadeymaha aan idhaahda ay la yimaadaan dhammaan cadeymaha ay rabaan in ay u isticmaalaan kiiska kani ayaa lagu soo gabagabeeyey warka kasoo baxay maxkamadda gobolka banaadir oo war-saxaafadeed kasoo saartay dhageysiga dacwadda dhanka ka ah eedeysanayaashaasi ka tirsan wasaaradaha iyo weliba hay-adaha kala duwan ee dowladda kuwaasi oo loo haysto musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino madasha samata bixinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay ama ay shaaca ka qaaday in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen uu sifa sharci daraa uu ku joogo kursiga lagaga aramiyo maamulkaasi koonfur galbeed waa kan cabdifataax mumin ilkacse oo warbixinta warkaa noo faahfaahiya
walaalow adina roog dhiigadaada luga lagalahayd karoog cabdiasiis dhiigi luga kiingiliyahay walaagii dhibaato ah ee ka jira deegaankayn in oo ada walkuqabad wayta ciidanka xun lama sano saddex sano la keel hadalahay adin us amal agnagato isu dhagolining ay amolining ay oryaanganing ay adamaykiin ku baahangna madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa waxay magaalada muqdisho ay ku qabatay shir ay ugu areysanayaan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed shirkana uu ka qaybgalay gudoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed doctor ibraahim macli nuuro ee xubnaha kala duwan ee madasha ayaa ugu horeyntii waxaa lagu soo dhaweeyey heshiiskii iskaashi amni iyo dhaqaale ay dowladda federaalk soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga dhinaca kale waxa ay si adag uga hadleen in madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigreen uu ku tuntay sharciga islamarkaana uusan diyaar u ahayn in doorasho daahfuran la qabto madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay u soo jeediyeen in uu ka dhabeeyo hirgelinta dimuqraadiyadda curdunka ah uuna u dhaganugulaado shacabka reer koonfur galbeed ee loo awood sheegtay sida uu sheegay
waddada koonfur galbeed yacnii hirin tuman i kowsanna reer koonfur bad xagmangle yacnii way ka tirsan yihiin jamhuuriyadda soomaaliya wali muwaadin soomaaliyeed hagbangle meelkasoo raasasar raaskamar hagbanglaayoon haganleyin iniyoo ammaan helan iniyoo waddadiyo furunta yacnii inshagbadeen ka adeegadan ma anfahaas dad afar milyan i samti ah ini macnaha diyaarad lay adeegadaan saha managdaas madaxweyne madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud fariintay adikii dareerta lafta gareen adin la hadalaas lankale macnaha oo la hadalo karo ma jara reer koonfur galbeed dhan ilbaabada ku laabaday maal siyaasiintooda ilbaabada ku hiriday amoole ku eyi oryaanga ku eyi miinseedo koro aragday ma la hadalo koro afar iyo labaatan saac dhibaatada koonfur galbeed ka jarta walkiin sheegahay dhigaha ka shabatay marka mayk bako odsadaan haddii ada jannada gallafadaas oo aragday toddobada qofoo jannada lenka bishaarayo ku mid ata ada gallafadaas siyaasiyiinta koonfur galbeed hadalshoo dhagansooy tahgeli qiimay lama sano saddex sani la keel hadalahay adiin us amal agnagato isu dhagolining ay amolining ay oryaanganing ay ada maykiin ku baahangnaa ani adin is addayto haddii us oo kale nagatina ning addayto haddii us oo kale agnaga neena walaa siyaasiyiintan ka hadlaayaan dhigaha kashabata madaxweyne may oo waafadaane haddii una ani reer koonfur galbeed siyaasiyiintiyo iyo odayaasho iyo shacab yooba in aadan helid in aadan helid xilliga oo liimbaahanya hiilada may waahaa xilligan oo kale yaa liimbaahanya may ninka heliyaas may ninka heliyaase in doorasho la galo doorasho oo xalaal ah in la galo war ummadda waxa waaye ma ma ma maysan duleyn karo dooro may la aree qoor- gobasho biima ku waraabas haddii oo marka markastaba ma aragti saas leeyihin handada ummadan wal wal may may ku kooyi karo walay ku kooyi karo way ogi murtiyeed ka kooban dhowr qodob ayaa laga soo saaray shirka madasha samata bixinta koonfur galbeed waxaa warbaahintu u aqriyay siyaasi xasan damaam
madasha samad bixinta koonfur galbeed soomaaliya waxay codsanaysaa in dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u turo shacabka koonfur galbeed ayna ilaaliyaan xuquuqda sharci ee mua- muwaadinimo ayna ka horjoogsadaan damaca keliyatalisnimo ee madaxweyne sharcigiisa dhammaaday cabdilcasiis maxamed sh- laftigareed waxaan baaq usoo jeedinaynaa dowladda federaalk soomaaliya inay u howlgalaan kana dhaadhiciyaan hirgelinta dimuqraadiyadda curdunka ah ayna u dhiganuglaadaan dadka shacabka loo awood loo loo awood sheeganayo ee koonfur galbeed soomaaliya kana dulqaadaan maamulka fadhiilka ah ee sharci darada ku jooga iyadoo oo la marinayo waddo is-doorasho xur iyo xalaal ah oo loo dhan yahay saddex in howlgallada dib u horeynta si deg deg ah looga bilaabo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si loo xaqiijiyo si loo xaqiijiyo sosocodka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi in muddo ay cakrinayn iyo si loo helo amni lagula kalsoonaa lagula kalsoonaan karo oo ayna xaq u leeyihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool koonfur galbeed soomaaliya afar in dadka reer koonfur galbeed ay u diyaar garoobaan una midoobaan ka qayb qaadashada dib u xoreynta deegaanadooda kana caawiyaan hay-adaha amniga ilaalinta nabadda iyo
codkaasi aada maqleyseen si waxa uu ahaa warmurtiyeed kasoo baxay shirka madasha samata bixinta koonfur galbeed kaasi oo markaasi ka qabsoomay magaalada muqdisho islamarkaasina madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen eedeymaha loogu jeedinayay dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino ciidamada booliiska ee jubbaland ayaa gacanta ku dhigay shabkad dad ka tahriibinayay gudaha magaalada kismaayo sida taliska ciidanka booliiska ee jubbaland oo warfideenada kula hadlay magaalada kismaayo ay ku faahfaahiyeen shabkadan ayaa siyaabooyin kala duwan dadka ka tahriibinayay magaalada xarunta kumeel gaarka u ah jubbaland ee kismaayo waa kan taliyaha ciidanka booliiska ee jubbaland oo arrimahaasi ka hadlaya
bismillahi raxmaani raxiim maanta way taariikhdu tahay labaiyo labaatan bishii labaad labada kun iyo afar iyo labaatanka wuxuu taliska ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan taliska qeybta booliska gobolka jubbada hoose uu ku guulaystay inuu soo gebagabeeyo howlgal afartan iyo siddeedkii saacadood ee lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaanada jubbaland howlgalkaas oo ahaa howlgal runtii aada nooga yaabiyey oo dad dhallinyaro ah oo arday ah la rabay in lagaga tahriibiyo dalka haddaba afartan iyo siddeed saacadood ka hor ribood ay heleen haydaha ay heleen boolisku waxaan ku guulaysanay in kow iyo labaatankii bisha oo shalay ahayd iyo laba iyo labaatankii bisha oo maanta ah aanu soo qabanno sagaal eedaysane oo afarna ay dumar yihiin shanna ay rag yihiin oo ah dadkii la tahriibinayay ee magaalada laga saarayay ardayda ahaa haddaba wiil iyo laba gabdhood oo ka mid ah sagaalka eedaysane waxay lagu qabtay oon ku haynaa qooqaani halka lixda eedaysane ee kale ay ku xidhan yihiin xabsigan oo ikismaayo sidoo kaleeta iyagana waxaa kaloon haynaa afar eedaysane oo kale oo falkan ku lug lahaa oo ah mukhlisiintii dadkan ardayda ee dhallinyarada ah dalka ka bixinay isu geyn saddex iyo tobankaa eedaysane oo falkan tahriibinta ah kuwii la tahriibinayay iyo kuwii tahriibinayaba isugu jira ayaan gacanta kusoo qabanay ilaahayna waa nagu guuleeyey inaan howlgalkaas aan sidaas sida habsamayla uu noogu qabsano waxaa intaa ii dheer waxaad moodaa n caqabadihii hore dalkan uga jiray caqabado kale oo lamida inay iyo kuwa kasi daranba ina inay nala soo kulmayaan shabaab waxaa nooga daran in dhallinyaradii iyo dadkii
waxa uu ahaa taliskaha ciidanka booliiska ee jubbaland oo faahfaahin ka bixinayay dad siyaabooyin kala duwan looga tahriibinayo deegaanada maamulkaas kuwaasi uu sheegay in eedeysanayaashii tahriibinayay iyo dadkii la tahriibinayaba ay gacanta ku dhigeen hay-adaha ammaanka ee jubbaland islamarkaasina cadaaladda la horkeeni doono xabsiyada jubbalandna ay ku xidhan yihiin sida uu sheegay ama aada maqasheenba taliska ciidanka booliiska ee jubbaland oo goorsii horeysay warbaahinta la hadle dhinaca kaleetana dowladda etoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay warbixintii ay soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ergega joogtada ee etoobiya u fadhiyay jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobe tesefaya ee yelema ayaa walaac xoogan waxa uu ka muujiyey warbixin dhowaan ergega joogtada ee soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe u gudbiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobe warbixintaasi oo ku saabsaneed xadgudubyada etoobiya ee ka dhanaa madaxbanaanida soomaaliya iyo forogelinta militari ee etoobiya ay ku wado xuduudda labada dal ergeyga etoobiya ayaa xaqiijiyey in etoobiya ciidamadeeda dhulku aanay markaasi wadin dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo si ay uga fogaadaan wax kasta oo qalqal amni keeni kara oo ka dhalan kara xiisada ee badda ee labada dal m o u-gu ma ahan mid aan horay loo arag kana soo horjeeda habdhaqanka caalamiga waxa uu la mid yahay heshiisyo ay wadamo ay kala sixideen si loo helo isticmaalka bad sidaasi darteed heshiiskiisa afgaradka ah waa in loo arkaa iskaashi guul oo etoobiya ay ku sugi doonto marinbadeedkeeda etoobiya wax dan ah uma laha inay cid gaar ah xumeyso ayuu yidhi tasafeya tasafeya yelima sabo ayaa waxa uu sheegay in horumarka hadda ka jira soomaaliya in lagu kasbaday kumanaan qof oo etoobiyaan ah oo ku waayay dagaalada ay kula jiraan waxa ugu yeeray argagixisada caalamiga ee soomaaliya oo uu sheegay inay yihiin kuwa ugu awooda badan ergeyga etoobiya oo fadhiya qaramada midoobe waxa uu sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in soomaaliya ay wadahadal ay la yeeshaan lana dhigo gogol labada laba geesood ah oo xal looga gaara isfaham waaga dhinacyada ka dhex jira siduu hadalka u dhigay warkiisa waxaa saaka dhegeysanayseen raadiyaha dalson ee magaalada muqdisho akhyaartana dhegeysata ay saakay oo jamco ah saddex iyo labaatanka bisha februari laba kun afar iyo labaatan waa naga inta anigoo cabdulqaadir cusmaan ayaa idiin waramayay warka subax dhinaca farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa saaka ka qaabeynaya warkankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel